Barashada xirfadaha waa tiir muhiim u ah horumarka haweenka maadaama ay siinayso awood ay ku heli karaan dhaqaale u gaar ah kana baxaan ku tiirsanaanta cid kale. Aqoonyahanad Ismahaan Maxamed Saalax oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada gobolka Shabeellada Dhexe ayaa haweenka jawhar ugu baaqday inay xooga saaraan barashada xirfadaha.
Wallaahi gabdhaha kale fariinta aan u diraa waxay tahay in nala shaqaysto yacni waxa waaye gabdhaha yacni ii sheeg ahan waxaa ku xiriiro caruur waxaa ku xiriiro yacni ehelkooda yacni waxa waaye ii sheeg ahan yacni inay shaqaystaan meel iska soo saaraan haddaa hadday yihiin yacni kuwa wax bartay oo iskuulka ama jaamacadda heer sare ka gaari waa in ay samaystaan xirfad yacni xirfadda yacni waxay noqon kartaa yacni mooto wadow kaliis ma noqon karto waxay noqon kartaa cilaan saar waxay noqon kartaa inay bukyeer furato waxay noqon kartaa inay yacni gabadha meel walba iska iska soo saarto gabadha waa in ay xirfad barataa biri ka maalin iyada ee leedahay ee ku shaqaysataa yacni waa gabadha in aysan isku aaminin yacni ishe contracti wax la dhaho contracti wax la dhaho wuu dhammaanayaa biri waxaa lagu leeyahy contracti wuu kaa dhammaaday iska bax marka xirfadaada markaad barato cilaan saaruhu haddaad noq haddaad barato yacni waa kaa dhammaatay muu dhahay harqantiluhu haddaad barato waa kaa dhammaatay muu dhahay mootobajaaj haddaa wado waa kaa dhammaatay muu dhahay xataa hadda waxaa jiro baabuur yar yar oo soo baxay oo baabuur taraaxadoo kale oo gabdhaha loogu talagalay oo yacni ku shaqaystaano marka haluu soo yaaco marka xirfad hala barto wallaahi waa wallaahi horta wax walba markii la bilaabayo waa adag yihiin yacni waxay rabtaa dulqaad yacni wax aan adkeen maba jirtaba waxa kow markii la galayo waa adag tahay waa ku rafaadaysaa waa ku dhibtoonaysaa laakiin markaad dhex gasho ee kaa go-an tahay yacni waxa waaye waa fududahay marka wax walba waa adag yihiin bilowga laakiin waxaa yacni yacni aad yacni dheeftiisa aad dhiminaysaa sheyga markaa u dhibtooto marka gabdhaha waxa waaye wax walba inay iisi ku bartaan ee fudeed ku bartaan ay jecel yihiin marka wax walba shaqo walba ood yacni aad baranayso ood gacnaha aad la galaysana waa adag tahay marka haloo dulqaato yacni